alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin
ducaau karaahiyati tiyara baasaysiga qofku marka uu karaahiyeysto ama uu dhibsado ducaduu la imanayay marka tiyara waxay ka mid ahayd min caqaa'id aljaahiliya waxyaabaha qaarkood marka ay maqlaan ama ay arkaan ama waktiyada qaarkood marka ay gaadhaan ayay markaa baasaysan jireen oo dhibsan jireen oo dhibaata inay ka dambeysay oo arki jireen waana caqiida jaahiliya xataa ummadihii ka horreeyey ummaddii rasuulka laga soo dhex saaray ay ku sifaysnaayeen ilaahiyna subxaana watacaala aayado qur-aan oo fara badan ayaa caqiidada noocaasiya uu ku buriyey qofka markaa aamina shaygan uu maqlay ama uu arkay ama waktigan uu ku jiraa in isaga laftiisu dhibaatada uu keenayo kaasi wuxuu ku dhacay shirki akbar ayuu ku dhacay oo waxtarka iyo waxyeelada ilaahay baa subxaana watacaala haye cid kale cidda u nisbaysaa waa ku kufriyeysaa ku gaaloobaysaa hadduu aamino sidaasoo kale shaygani inuu qeybkiiyo waxa maqan uu og yahay balaayooyinka soo socda iyada lafteeduna waxay noqonaysaa sifo ilaahay uu leeyahay inuu siiyey taana waa ku gaaloobaya hadduu aamino shaygan uu maqlay ama uu arkay ama waktigan uu ku jiraa ama waxaan uu ogaaday ee macluumka ahi inuu isagu sabab u yahay balaayo iyo dhibaato laakiin ka waxtarka iyo waxyeelada hayaaba ilaahay subxaana watacaala uu yahay xaaladaana qofku waxa uu ku jiraa shirki asqara ayuu ku jiraa rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam laa tiyara ayuu yihi macnaa laa tiyara macnaheedu waxa weeyaan waxyaabahan dadka qaarkood ay baasaystaan wax raada kuma laha xaaladaha oo khayr iyo shartoona ma keeni karaan markaa qofka haddii ay naftiisa ay kusoo duusho oo khawaatir ay kusoo dhacdo ama uu dareemo shay uu maqlay ama uu arkay amaba se macluumo uu ogaaday sida wakti oo kale yaani qofkaasi waa inaan u hoggaansamin waxaa qalbigiisa shaydaanku uu kusoo tuuray oo ujeeddadiisii arrimahaasi aanay ka celin sidaasoo kale waa inuu ka ducaysto uu idhaahdo allahuma ya allahu ilaahayow laa tayra shimbir ma jira ilaa tayruka mooyaane macanaa shimbirahan dadku ay baasaysanayaan waxyaabihii kale la baasaysanayana waa lamide ilaahaw adiga ayaa maamula isagu khayrna ma keeni karo sharna ma keeni karo walaa khayra khayr ma jiro ilaa khayruka khayrkaaga mooyaane mid adigu aada keenta mooyaane walaa ilaaha mid xaq lagu caabudaana ma jiro hayruka adiga mooyaane xadiidu cabdillaahi ibni camr ibn alcaas weeye waxaana xadiida ku timi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu yihi qofka baasaysi uu ka celiyo ujeedadiisii qofkaasi shirki ayuu ku dhacay markaasay saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim weydiiyeen arrintaa waxaa kafaaro u noqonaya markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu baray ducadan allahuma laa tayra ilaa tayruk walaa khayra ilaa khayruk walaa ilaaha hayruka xadiidkuna waa xadiid saxiixa oo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ka sugan marka addoonku waxa uu naftiisa xusuusinaya waxaan inay yihiin makhluuqaad ilaahay u abuurayo aanay iyagu waxtar iyo waxyeelo midnaba aanay haynin laakiin ka waxtarkiiyo waxyeeladaba haya ilaahay subxaana watacaala uu yahay khayr oo dhanna in xagga ilaahu laga rajeeyo oo ilaahay laga doono ayaa nafta uu xusuusinaya waxa uu nafta xusuusinaya ilaahay subxaana watacaala waxdaaniyadiisa iyo inuu ilaahay keli la yahay abuurka iyo maamulka iyo mulkiga iyo macbuudnimadaba in la caabuday intaba ilaahay subxana watacaala inuu xaq uu leeyahay ducaau rukuub ducadii lala imanayo marka gaadiidka la fuulo noocu doonayaba ha noqdo ama mid nool ama mid nooc kale ha noqdee bismi illaahi buu odhanaya markuu gaadiidka fuulayo ilaahay magaciisa ayaan ku fuulaya alxamdu lilah mahad iyo ammaan oo dhan ilaahay isaga ayaa leh waayo ilaahay baa gaadiidkan abuuray isaga ayaa sakhiray subxaana waxaa xumaan oo dhan ka nasahan oo ka fog alladii allaha sakhara lana noo sakhiray haadaa gaadiidka noo sakhiray oo ka dhigay mid musakharoo oo hayino noo hoggaansamaya oo na adeecaya waad aragteen macnaa gaadiidka gaar ahaan nool dee geela ayaa u waaweyn geelu marka waa xayawaan aada u weyn waxaana ku sugan aaya min aayaati illaahi subxaana watacaala weeye geelu haddana ilmo yar ayaa hogaaminaya ama gaadiid ahaan u isticmaalaya waa taskhiir min allahi subxaana watacaala ilaahay ayaa sakiray oo fududeeyey marka ilaahay baa nicmadaa loogama hadnaqaya wamaa kunaa maanaan ahayn lahu gaadiidkan muqriniina kuwa awood ule muquunintiisa oo dee isaga ayaa hadduu soo istaago oo uu icnaad sameeyo madaxadeyg dee anagu ma muquunin karno kadalika muqrinina waxaa lagu fasiray bimacnaa maalikiina ilaahay baa na siiyey markii hore anagu maanaan lahayn oo kuwo mulkiye maanaan ahayn wa inaa anaguna ilaa rabbina rabbigiiyo xaggiisa lamunqalibuuna kuwa u noqonaya ayaanu nahay ay raajicuuna ileyh ilaahay xaggiisa ayaanu noqonaynaayo adduunyada waa ka tegaynaa marka aanu dhimanana waa nala soo saarayaayo ilaahay baa subxaana watacaala nala horgeynaya oo gaadiidkan iyo nicamkan iyo waxaana kuwa daa'imayo joogto noqonaya maahe waa laga tegaya alxamdu lilah mahad oo dhan ilaahay baa leh alxamdu lilah mahad oo dhan ilaahay baa leh alxamdu lilah mahad iyo amaan oo dhan ilaahay baa leh allahu ilaahay baa akbaru shay walba ka weyn allahu akbaru ilaahay baa shay walba ka weyn allahu akbaru ilaahay baa shay walba ka weyn subxaanaka ilaahayow waan ku nasahayaa nasahnaanta aada xaqa u leeday oo macnaheedu yahay naqaa'ista iyo xumaanta oo dhan kugu sifayn maayo ee mid kaa fog baan ka dhigaya allahuma ya allahu ilaahu inii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda oo xaqeedii kamaan soo bixin naftu xaqa ay kugu leedayna waxaa ka mid ah waddada saxdaa inaad ku toosiso dembiga iyo waxa ilaahay ka fogeynaya ee ciqaabka sababta ugu noqonayana inaad ka ilaaliso xuquuqdeeda markaa ugu muhiimsan waa kuwa marka laga yimaado dee xaqa kale jasadka uu kugu leeyahay ee cunis iyo cabis iyo dhar la gashado iyo kuwa laftoodu dee xuquuqda ayay ka mid yihiin marka naftaydii ayaan dulmiyey waa ictiraaf qofku uu ictiraafayo u qiranaayo inuu ilaahay xuquuqdiisii uu ka gaabiyey dembiye iyo mukhaalafaadna intaa uu sameynayo taasina waa meel ka dhac uu naftiisii meel kaga dhacay weeye oo halkii ay ahayd inuu dhigo meelaan ahayn uu dhigay fakfir lii ilaahay u i dhaaf fa inahu laa yakfiru ma dhaafo addunuuba dembiyada ilaa anta adiga mooyaane oo cid kaloo markaa dembi dhaaftaa ma jirto waman yakfiru dunuuba ila allah ducaau safar marka ducaau rukuub iyada markastoo dee gaadiid la raacayo ayaa la akriyaya ama ha la safraayo ama yaan la safrin oo safarka iyado kuma gaar aha laakiin ducaau safar waa ducadii rukuubka iyo duco kaloo wada socoto iyada waxaa lala imanaya marka la socdaalayaa lala imanaya oo masaafo curfi ahaan safar loo yaqaano qofku u socdaalayo allahu akbar buu odhanaya allahu akbar allahu akbar marka uu lugta saaro macnaa halka laga fuulo gaadiidkaasi uu raacayo ayaa u odhanaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar macnaheedana in badan bay ina soo martay ay allahu akbaru min kuli shay ilaahay baa shay kastoo weynba ka weyn subxaana aladii waxaa xumaan oo dhan ka nasahan allaha sakhara lanaa noo sakhiray haadaa gaadiidkan wamaa kunaa maanaan ahayn lahu gaadiidkan muqriniina kuwo awood u leh bimacnaa muquunintiisa ama kuwo markii hore lahaa maanaan ahayn wa ina anagu ilaa rabbina rabbigiiyo xaggiisa lamunqalibuuna kuwo u noqonaya ayaanu nahay oo safarka laftiisu waa inuu ku xusuusiyo safarka kale xagga aakhiro loo safraayo allahuma ya allahu ilaahayow inaa nasaluka waxaanu ku weydiisanaynaa fii safarinaa safarka igan haadaakana dhexdiisa albira baanu ku weydiisanaynaa oo ah khayrkii ficlu aaca wataqwa baanu ku weydiisanaynaa marka labadan kelmadood waxay ka mid yihiin kelimaadka marka midkood gooni loo sheego ka kalena macnihiisii uu koobsanayo oo albira oo qura haddii la sheego waxaa soo gudagelaysa in daacaadki iyo khayrkiina la sameeyo sharkana laga tago attaqwa haddii gooni loo sheegana waa sidaas oo kale laakiin haddii meel lagu wada sheego way kala macno duwan yihiin oo albira wuxuu noqonayaa ficlu daacaat in daacaadkii la sameeyo wataqwaana waxay noqonaysaa tarku lmunkaraat waalmukhaalafaat in laga tago wixii munkara ee ilaahay sharcigiisa khilaafsan markaa safarka inta aan ku jiro waxaan ku weydiisanaya inaan ku adeeco oo aanan ku khilaafin weeyaan macno wa min alcamali camal xaggiina waxaan kaa weydiisanayaa safarka dhexdiisa maa tarda kaad raalli ku tahay allaahuma ya allahu ilaahayow hawin calaynaa noo fududee safaranaa safarka yagan haadaakan ah watwi duub canaa annaga naga duub bucdahu macnaa fogaantiisa haddii masaafadu markaasi ay fog tahay ilaahu masaafada si xaqiiqi oo dhaba isugu soo dhaweyba waayo ilaahay subxana watacaala awood buu u leeyahay dhulka waxa weeyaan inuu inuu masaafadiisa uu soo koobo xag macnawiyana waa noqon kartaayo ilaahay waxaad noo yeeshaa awood iyo nashaad iyo firfircooni na ilowsiisa masaafadan fogaanteeda iyo dee tacabkiiyo dhibaatada socodka la soconaya u leeyahy allahuma ya allahu ilaahayow anta saaxibu adiga ayaa ka nala socda fi safari safarka dhexdiisa oo dee musaaxabadana ka dhalan mayso ilaahay subxaana watacaala inuu yahay mukhtalib bikhalqihi khalqigiisa mid ku dhex jira ee macnaheedu waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala dee makhluuqaadkiisa waa ka sareeyaa haddana xaalkooda waa la socdaa waa arkaya waa maqlaya waa ogyahay ilaahay subxaana watacaala marka anta saaxibu fi safar war qura maahe duca ayaa ku jirta oo macnaheedu waxa weeye ilaahayow naftayda iyo aniga hanoo kala bixin iyo aniga iyo awoodeyda iyo xeeladayda ee safarka inta aan ku jiro ka ilaalinaya ee xifdinaya iga warhaya ilaahay noqo weeye waalkhaliifatu adiga ayaa ka aan kaga tegaayo fi lahli macnaa reerkii iyo maalkii iyo caruurtii ilah adiga ayaan kaaga tegaya marka khaliifa aslama de waxaa la idhaahdaa aladi yanuubu cani lmustakhlif ka markaa tegey ee hawshaa cid kale u igmaday ka uga naaib noqdee dee hawlihiisii qabta marka macnuu waxa weeye ilaahu adiga ayaan ayaan anigu ku tala saaranaya oo markaan maqanahay reerkaygii adiga ayaan kugu halaynaya inaad ilaaliso diintooda iyo iyo adduunyadoodaba waxa weyaan ad aada xifdido allahuma ya allahu ilaahu inii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min wacfaai safari safarka mashaqadiisa iyo dhibkiisa ayaan kaa magan gelayaa ilaahayow wa kaabati lmandari iyo muuqaal macnaa laga murugoodo oo dee qofka murugo marka uu eego murugo geliya iyo qalbi jab ayaan ilaahu kaa magan gelaya macnaa intaa aan socdo ilaahu hay tusin wax markaan eego aan ka naxo oo aan ka murugoodo oo hay-adiisa iyo qaabkiisu dow yahay mid xunoo laga naxo laga murugoodo wa suui lmunqalabi waxaan kaa magan gelayaa noqosho ama cid lagu noqdo macnaa xumaan loogu tago ayaan ilaahu kaa magan gelaya oo marka aan reerkii aan ku noqdo inaad inaan xaalad xun ugu noqdo ayaan ilaahu kaa magan gelaya iyo xoolihiiba wa suu-il munqalabi noqosho xumaanteed baan kaa magan gelaya oo filmaal maalkii oo xaalad xun ku sugan aan u noqdo iyo walahli ahalkii oo xaalad xun ku sugan waa qofku isagoo safar ka soo galay haddii xoolihiisii oo markaa dhibaata ku dhacday ama reerkiisii uu la kulmo iyadoo marka horeba tacabkii iyo daalkiiyo dhibaatadii safarku ay ku dhacday taasina dhib weyn bay u kordhinaysaa qalbi ahaan iyo naf ahaanba waidaa rajaca markuu safara ka soo noqdana qaalahuna dacooyinkan ama adkaartan buu odhanayaa wa zaada fiihina wuxuu ku ziyaadinayaa marka uu safarka uu ka soo noqdo aayibuuna kuwa noqonaya ayaanu nahay ay naxnu anagoo aayibuun kuwa noqonayaanoo meesha aanu ka nimi aanu ku noqonayna taa'ibuuna kuwa ilaahay u toobad keenayaanu nahayo noqoshadani waxa ayna xusuusinaysaa inaanu dembiyadan aanu ka noqonno oo ilaahay aan uga toobad keenno caabiduuna kuwa ilaahay caabudaya ayaanu nahayo oo bimacnaa mukhlisiina muwaxidiina lirabbinaa rabbigayana xaamiduuna kuwa u mahadnaqayaanu nahayo nicamkaa faraha badana dee safarkaa intaanu ku jiray iyo mararka kaleba uu noogu nicmeeyey ilahay baanu subxana wa tacaala uga mahadnaqaynaa ducaau dukuuli qaryati qaryada marka lasoo galo ducadii la akriyaayey marka la gelayo aw ilbaldati ama magaaladii weyneed ama beledkii wadankiiba marka la gelaayo wuxuu hi allaahuma ya allahu ilaahayow raba asamaawaati samooyinka rabbiga abuuray ee lehe maamulow asabci samooyinkii toddobada ahaa wamaa ablalna iyo waxa ay hadheeyaan ee saqaf ay u yihiin waraba alaradiin dhulalkii rabbigoodow asabci ee toddobada ahaa iyo wamaa aqlalna waxa ay sidaan ee hayaan waraba shayaaiini shayaadiinta rabbiga abuurayow wamaa adlalna iyo cidda ay lumiyaan shayaadiintuba oo ilaahay baa shayaadiintana rabbi u ah cidday lumiyaanna ilahay baa rabbi u ah waraba riyaaxi dabaylihii rabbigoodow wamaa darayna iyo dabayluhu waxa ay duuliyaan ee ay kiciyaan asaluka waxaan ku weydiisanayaa khayra haadihi lqarya qaryadan khayrkeeda iyo wakhay tuuladan khayrkeeda iyo wa khayra ahlihaa ehelkeeda khayrkeedaan ku weydiisanaya khayrkooda wa khayra maa iyo shay khayrkii baan ku weydiisanayaa fiihaa tuuladan dhexeeda ku sugan wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min sharihaa sharkeeda iyo wa shari ahlihaa ehelkeedu sharka ay leeyihiin iyo wa shari maa fiiha iyo waxaa ku sugan sharkeedaan kaa magan gelaya marka xadiidkan kolley culimada qaarkood inuu xasan yahay ayay tilmaameen sida xaafid ibnu xajar iyo sheekh ibnu baaz iyo laakiin culimo daciifisay baa jirta bacdu alabati shaykhina alwaadicina risaalada ayaa markaa xadiidkan ay ka alifeen ay ku caddeeyeen inuu yahay xadiid daciifa oo cilal fara badan leh ducaau dukuuli suuqi suuqa marka la gelaayo ducada la akriyaayo wuxuu odhanayaa suuqa markuu gelayo laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane waxdahu isagoo kelidiia oo laa shariika lo mid wax la wadaaga aanu jirin lahu lmulku ilaahay lahaashaha isaga ayaa iskale walahu alxamdu mahad iyo ammaan oo dhanna isaga ayaa leh yuxyi ilaahay isagaa wax nooleeya wayumiitu waxna dila wa huwa ilaahay xayun waa mid nool oo weliba xayaatadiisu ay tahay xayaatun kaamila oo lam yasbaqhaa cadamun walaa yalxaquhaa fana aan jiritaan la-aana aanu ka horeyn dhamaanshana aanu ka daba tegahayn laa yamuutu ilaahay subxaana watacaala dhiman maayo biyadihi alkhayr khayr oo dham ilahay buu gacanta ugu jiraa wa huwa ilaahay calaa kulli shayin shay kaste qadiirun mid awoodo weeye ilaahay qudradiisuna waxyaabaha mumkinaadka ee suurtagalka ayay marka horeba ay ku tacalluqdaa marka xadiidkan waa xadiid cumar ibn khadaab radi allahu canhu waxaana markaa xadiidka ku timi rasuulku inuu yihi qofka suuqa gala dabeetana dikrigaasi akriya ilaahay wuxuu u qoraa alfa alfa xasana macanaa milyan xasano ayaa loo qoraa wanahaa canhu alfa alfa sayi-a milyan xumaanoodna waa laga dhaafaa wa rufica lahu alfu alf daraja waxa weyaan milyan darajana kor ayaa loogu qaadaa marka waa fadli aada iyo aada weyn buu xadiidku uu tilmaamayaa kolle sheikhu albani waa taصxiixiyey culimo markaasi xadiidka sanadkiisa wax ka sheegayna waa jiraan darajaadka meesha kor loogu qaadayaana de waa fi dunya waalaakhira labadaba waa shamlisanaysaa addunya aakhiraba in darajooyin addoonka kor loogu qaado waxaa oo la isweydiin karaa fadliga intaa leg dikrigani muxuu yeeshay adkaar kale waxaa jirta markaa ka macna ballaadhan oo haddana aan loo sheegin fadliga intaa leeg waxay idhaha ahlucilmiga qaarkood qofku suuqa markuu soo galo suuqu waa makaanu lgafla wey waa meel dadku ay khaflad ku sugan yihiin oo qof wax iibsanaya iyo mid wax iibinaya waana meel macaasidu ay ku fara badan tahay been laysu sheego iyo kish iyo khiyaamo iyo waxyaabahaas marka xaaladda caynkaas dadku ay ku jiraan qofka isagu ilaahay subxaana watacaala xusuustay ee rabbi subxaana watacaala xusay waa u mutaystay fadliga intaa leeg waa mutaystay waana qof waxa weeyaan aakhiro xusuusan ilaahayna subxaana watacaala qalbigiisa uu ku wen yahay adducaau ducada uu ku ducaysanayo qofku idaa tacisa marka uu turunturoodo almarkuubu gaadiidkii uu saaraa amaba dee isaga laftiisuba bismi illaahi buu odhanaya waa xadiidu usaama ibnu cumayr waxaa markaa uhi saxaabigaasi rasuulka ayaan daabad la saaraayo dabeetana way turunturootay markaasa waxaa ihi tacisa shaydaanu macanaa shaydaankii ayaa halaagsamay baan idhi faqaala wuxu uhi rasuulku laa taqul odhan tacisa shaydaanu fainaka idaa qulta dalika tacaadama xataa yakuuna mila albeyt haddaad tiraa shaydaankiibaa ayaa halaagsamay shaydaanku waa is-afuufaya waa weynaanaya ilaa guri uu leekaado wayaquulu biquwati waxuohanaya awooddayda ayaan addoonka ku waxyeeleey walaakin qul waxaad tidhaha bismi illaah fainaka idaa qulta dalika tasaakara xataa yakuuna mila dubaab haddaad bismi illaahi tidhaahdo wuu yaraanaya od ilaahay xusto subxaana watacaala ilaa duksiga oo kale uu noqdo marka ilaahay dikrigiisu shaydaanka sidaasi ayuu u dhalaaliyaa oo waxa weeyaan xataa sikaru lbadan inuu jirhkiisu yaraado uu sabab ugu noqdaa ilaahay baa subxaana watacaala dikriga ku duleynaya haddii qofku saas oo kale isaga laftiisu isagoo soconaya uu turunturoodana waa inuu bismi illaahi yidhaahdo oo waa isku mid hadduu daabad saaran yahayo iyo haddii uu soconayo hadya jeeraabaa dadku marka ay turunturoodaan hadallo kale ayay yidhahdaan gaar ahaan dumarku alla jabaya iyo hoogaya iyo wax noocaas inay yidhahdaan baa laga yaaba hadallada noocaasi iyo laftooduna shaydaankii waa ka farxinayaanoo wuxuu odhanayaa alla ilaah aniga hoogayay kaga yeedhsiiyey ayuu odhanayaa shaydaanku oo arrintaasi waa waa isbuufinaya oo hadalka noocaasi aad buu faraxti gelinaya marka waa in la iska ilaaliyo had iyo jeeraale markay wax dhacaan qofku xagga dikriga ilaahay subxaana watacaala uu u degdego ducaa musaafiri qofkii socdaalkaa ducadu ugu ducaynaya lilmuqiimi qofka isagu muqiimkii aan safr ahayn ee meesha uu kaga tegaayo wuxuu ka odhanayaa astawdicukum waxaan ammaano idinka dhigayaa allaha ilaahay oo ammaana ayaa tihiin ilaahay subxana wa tacaala ammaano aan idinka dhigay alladii allahaasoo laa tadiicu aanay dayacmin wadaa'icuhu ammaanooyinka waxa weeyaan loo dhiibto ee lagu ogaada markaa qofku marka uu safraayo ayaa cidda uu ka tegaayo sidan uu ku odhanaya stawdicukum allahna macnaheed wuxuu noqonayaa ilaahay baan subxaana watacaala weydiisanaya inuu idin xifdiyo oo ajcalukum fii xifdi illahi tacaala waricaayati waxaan idinka dhigaya ama idinku ducaynaya inaad noqotaan kuwa ilaahay xifdigiisa iyo ilaalintiisa kuwo waxa weeyaan ku jira marka had jeer ale dadku marka ay safrayaan xagga adduunyada ayaa ka qaalibaho dad bay kusii ballamiyaan xoolahooda iyo iyo reerahooda iyo bal kasii warhay carruurtii waan ka tegayaay bal haddii biilku ka go-o ka warhay taasi dee xaaraan maaha laakiin qofku waa inuu ilaahay subxaana watacaala uu xusuusnaado oo hadlaynta ilaahay uu isku hadlaynaya ay ka weynaatata bani aadamka waxa weeyaan uu waxyaabaha qaarkood u wakiilanaayo haddii ilaahay subxaana watacaala cid ammaano aada uga dhigtana ood ilaahay kusii ammaanaysatana ciddaasi waxa weyaan dayacmi mayso laakiin tan marna macnaheedu ma aha in inta dikrigan un la akriyo aan waxba looga tegahayn oo dayac iyo beylaha lagaga tegaayo rasuulku wuxu uhi alayh afضل الصalaaةi والtasliim kafaa bilmari iثma an yudayica man yacuul waxaa qofka dembi ugu filan inuu dayaco ciddii waxa weeyaan uu quudinaayey ama isagu uu masruufaayey marka markaad asbaabtii la timaado ilaahay subxaana watacaala uu ku sharciyeeyey oo inaad uga tagto biil inaad saas oo kale hawlahooda meel aad sii saarto ayaa haddana ilaa waxyaabahaasi waa asbaab adduunye oo iyagu sidooda waxba uma qaban karaane aada ilaahay subxana watacaala magan uga dhigaysaa ducaa lmuqiimi qofkii muqiimkaa ducada ugu ducaynaayey qofkii negiya lilmusaafiri qofka socdaalaya wuxuu odhanaya astawdicu llah waxaan ilaahay ammaano uga dhigaya diinaka diintaada iyo wa amaanataka macnaa amaanadaada amaanada halka wuxuu uga jeedaa macnaa ehelkaaga iyo maalkaaga iyo cid kasta oo aada ka tagtay oo weliba cid aad kaga sii tagtay dee aada kusii aamintay wakawaatiim wakhawaatiima camalika iyo camalkaaga khaatimadiisa ilaahay subxana watacaala khaatimada inuu ku hagaajiyana ilahay baan subxaana watacaala aan ku weydiinayaa weeyaan macno marka waxaa loogu horreysiiye diintii baa loogu horreysiyey waayo qofku marka uu safro xaalad buu ka guurayaa dad kale ayuu la kulmayaa waxyaaba badan oo fitne oo fitneeya ayaa laga yaaba inay ka hor yimaadaan marka ilahay waxaa loo weydiinaya qofkan ilaahay diinta inuu ilaaliyo waayo diintu waa raasamaalki weyi bacdaha baa markaa ilaahay subxana watacaala loo weydiinayaa wixii cid uu kusii ammaanaystayna ilaahay subxaana watacaala inuu ilaaliyo ilaahay khaatimada inuu u wanaajiyana ilah baa subxana watacaala looga baryayaa zawadaka allahu buu odhanaya ilaahay sahayaa kaaga dhiga ataqwa alla ka cabsi wakafara dembaka dembigaaga ha dhaaf wayasara laka ha kuu fududeeya alkhayra khayrka xaysumaa kunta meel kasta oo aada joogto marka ducooyinkaa dee tuu doono ayuu ugu ducaynayaa oo dee mukhayar ayaa qofku uu ku yahay macanaa waa kala door dooran karaa wayaan macnaheedu waa tanwiicin karaa markaa taqwada ugu horreysiyey zawadaka allahu taqwa wayo qofka ilaahay subxana watacaala ka baqda ilaahay subxaana watacaala howlaha waa u fududaynayaa dhib kastana makraj iyo meeluu uga baxo ayuu ilaahay subxaana watacaala u yeelayaa arrin kastana ilaahay subxaana watacaala wuxuu waafajinayaa dhinaceeda khayrkii wanaaggale atakbiiru takbiirtii allahu akbar la odhanayay watasbiixu tasbiixdii subxaana allahi la odhanayey fii sayri safari safarka marka socdaalkiisa lagu jiro qaala jaabiru wuxu uhi radia allahu canhu kunaa waxaanu ahay idaa sacadnaa markaanu meel taaga korno kabarnaa allahu akbar baanu odhanaynay ay qulnaa allahu akbar waidaa nazalnaa meel hoose markaanu ku daadegnana sabaxnaa ayaan odhanayni subxaan allahi baan oha mana sabaxnaa subxaan allah ayaan odhanayni marka xikmadda ku jirtaana waxay tahay dee meel hoose marka lagu dhaadhacaayo ilaahay baa subxaana watacaala laga nasahaya hooseynta iyo nuqsaanta marka meel sare la korayana kolley meeshaasi waa kula weyneynaysaye ilaahay subxaana watacaala inuu ka weyn yahay shaygan kula weynaaday ayaa rabbi subxaana watacaala la xusuusinaya marka ilaahay baa ayaa nuqsaanta iyo ceebta iyo hooseynta laga nasahayaa sifaadka dhamaystiranka inuu ku tilmaaman yahayna waxa weeyaan la qirayaa ducaa musaafiri marka dikrigaana dee hoos baa loo dhigayaa oo saxaabada markii ay kor u qaadeen rasuulku waa kii war naftiina u tura mid maqan iyo mid dhagaalatoona u yeedhi maysaane allah subxaana watacaala aad u yeedhaysaan de waa mid samiica oo idin maqlaaya ducaa musaafiri qofka musaafirkii ducada uu ku ducaysanayo idaa asxara markuu gaadho waktu saxar waktigii suxuurta markuu gaadho oo habeenku marka uu gebageba yahay ayaa waktu saxara markaa thulutu leyl alakhiir iyo wixii ka dambeeya ayaa waktu saxara wuxuu odhanayaa samaca waa maqashiiyey saamicun mid maqlay ama mid maqashiiya samaca waa maqashiiyey saamicun mid maqashiiya bixamdi illaah iyadoo ilaahay subxaana watacaala mahaadintiisa iyo ammaantiisu maqashiinta ay la socoto iyo wa xusni balaa'ihi calayna iyo rabbi subxaana watacaala nicamka uu ina siiyey macnaa wanaagooda qiristeedu iyadoo ay la socoto rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow saaxibna mid naga warhaya oo xaaladayada la socdana xifdinaaya noqo wa afdil calayna ilaahu fadligaagana dushayada ka yeel caaida bilah e aquulu hada sidaas ayaan leeyahay buu odhanaya caaida bilaah ilaahay aniga oo ka magan gelaaya min annaari naarta anoo ka magan gelaya marka samaca haddii lade la tashdiidiyo waa fi waa ficil markaa mutacadiya waa maqashiiyey ayaa macnuhu uu noqonaya macnaa waa gaadhsiiye ama ha gaadhsiiyo qowlkaygan macnaa ka maqlaa cidda kale ha sii gaadhsiiye u macnuu noqonaya oo samaca ee liyusamic ha gaadhsiiyo ha maqashiiyo saamicun mid hadalkaygan maqlay bixamdi illaah inaan ilaahay subxaana watacaala u xamdiyey xusni balaa'ihi nicamka ilaahay subxana watacaala uuna siiyeyna wanaagooda inaan ilaahay subxaana watacaala u qiray oo aan uga mahadnaqay marka intaa kadibna waxa uu ku ducaystay in ilaahay subxaana watacaala uu ilaaliyo oo fadligiisa uu siiyo naartana ilahay bu subxaana watacaala uu ka magan galay ilaahay ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa marka waktu saxar marka uu gaadho ayaa musaafirku ama ha degan adamaha soconaye ducadan waxa weeyaan uu ku ducaysanaya adducaau ducadii lagu ducaynaayey idaa nazala marka uu dego manzilan meel marka uu dego fii safarin safar dhexdii aw gayrihi adducaau ducadii lagu ducaynayo idaa nazala markuu dego manzilan meel fii safarin safar isagoo ku jira aw gayrihi ama isagoo safar ba aan ku jirinba marka meel uu dego tusaalaan guri cusub oo kale marka uu dego acuudu bu odhanaya waxaan magan gelaya bikalimaati illahi ilaahay kalimaadkiisa ataamaati ee dhamayska tiran min shari ma shay sharkii baan ka magan gelaya khalaqa ilaahay u abuuray waa xadiidu khawla bintu xakiim waxaana rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam qofka meel dega dabeetana yidhaahda acuudu bikalimaati illahi ataamaati min shari ma khalaq lam yadurahu shayun xataa yartaxila min manzilihi dalik shayna ma dhibo ilaa uu ka irtixaalo oo uu ka guuro meeshaasi uu degay marka adigoo musaafira ama adoon musaafir ahayn haddii meel aada degto si aada ugu nasato ama guri cusubba aada degaysid inaad dikrigan akrido ayaa mashruuca allahna subxaana watacaala sababtiisa waa kugu xifdinaya kelimaadka ilaahayna tamaamkooda ama dhamaystirankooda waa sheegnay oo waa run wixii waray xambaarsan yihiin wixii axkaam ay xambaarsan yihiinna waa cadaalad marka min shari maa khalaqana de waa caam shay kastoo ilaahay uu abuuray oo shar leh sharkiisa ayaad ilahay subxana watacaala aada ka magan gashay jin iyo insi iyo xayawaanaad iyo wax kalaba dikru rujuuci noqoshadii dikrigii lala imanaya marka la noqonayo min asafari safarka laga noqonaayo yukabiru waa takbiiranaya calaa kuli sharafin meel kasta oo taaga marka uu maraayo talaata takbiiraat saddex jeer buu takbiiranaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar buu odhanaya uma yaquul wuxuu odhanaya laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir aayibuuna kuwa noqonayaanu nahay taaibuuna kuwa ilaahay u toobad keenayaanu nahay caabiduuna kuwa ilaahay caabudayo mukhlisiina baanu nahay lirabbina rabbigayana xaamiduun kuwa u mahadnaqayo ammaanaya baanu nahay sadaqa allah ilaahay waa dhabeeyey wacdahu yaboohii uu arrinku yaboohay wanasara waa u gargaaray cabdahu addoonkiisii oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo addoon kasta oo dariiqiisa iyo waddadiisa mara wahazama ilaahay waa jebiyey alaxzaaba xulafadii waxdahu kelidii ayuu jebiyey iyadoo muslimiintu aanay la dagaalamin waa gazwat laxzaab ama alkhandaq sida ilahay uhi wakafa allahu lmu'miniina alqitaal ilaahay baa muuminiinta dagaal kaga filaadayoo iyagoon dagaalaminba ayaa ilaahay subxaana watacaala cadowgoodii uu jebiyey maa yaquul wuxuu odhanayo man ataahu qofka u yimaado amrun arin yasuruhu faraxti geli aw yakrahu ama uu dhibsado oo u ka naxo u ka xumaado kaana wuxuu ahaa salى اllahu alayh wasalam ida ataahu markuu yimaado alamru arinkii yasuruhu faraxti gelinaya qaala wuxuu odhanayey alxamdu lilah allah ayaa mahad iyo ammaan leh aladi allahasoo binicmatihi nicmadiisa tatimu ay ku dhamaystiranto asaalixaat arrimaha wanaagsan oo wax kastoo wanaagsani awooddaada iyo xeeladaada kuma dhamaystirmine ilaahay subxaana wa tacaala nicmadiisa iyo fadligiisa ayaa sababu noqday inuu dhamaystirmo waida ataahu markuu u yimaado alamru arrinkii yakrahu uu dhibsanaya qaala wuxuu odhanayay war uu dhibsado ama wuxuu dhibsado markuu arko alxamdu lilah ilaahay baa mahadle calaa kuli xaal xaalad kastoo lagu jiro mar walba ilaahay waa ammaanay haddaad xaalad dhibaataa ku jirta iyo xaalad wanaagsan haddaad faraxsan tahay haddaad murugeysan tahay faqri iyo hina haddaad caafimaad qabto haddaad xanuunsanayso mar walba ilaahay xamdi iyo mahadnaq ayuu kaa mutaysa limaada lannahu mar walba ilaahay subxaana watacaala nicamkiisii kama madhnid inkastoo xaalad adag aada ku jirto ilaahay nicamkiisii marnaba kama madhnid marnabana waxaad acmaal samaynayso iyo mahadnaqaagu ilaahay nicamkiisa mid gooya ma noqon karo oo ilaahay nicamkiisaas waa ka qaalisan yihiin iyo xaqa ilaahay subxaana watacaala waa ka weyn yahay inta adigu aada samaynayso ee aada la imanayso marka waxaa laga qaadanaya addoonku ilaahay subxana watacaala inuu umahadnaqo haddii uu barwaaqeysan yahay oo xaaladdu ay isugu toosan tahay iyo haddii uu dhibaateysan yahay labadaba ilaahay subxaana watacaala waa inuu ku mahadiyo waayo dhibaatada lafteeda ilaahay xikmad buu ka leeyahay oo ilaahay cilmigiisa iyo xikmadiisa ayaa dhibaatadan kugu dhacday ay ka dhalatay dhibaatadanna ilaahay ugama jeedo mujarad inuu ku ciqaabo un bal ilaahay subxana watacaala xikma ayuu ka leeyahay inay kuu muuqato ay dhici karto iyo inay dhici karto inaanay kuu muuqanba wacase an takrahu shayan wahuwa khayrun lakum waxaa laga yaaba xanuunkaasi inuu adiga kuu khayr badan yahay lakiin adigu aada dhibsanayso oo xumaano fara badan oo aada samayn lahayd oo naarta aada ku geli lahayd lagaa fadhiisiiyey marka waxaad xanuunsato waxaa dhici karta inuu sabab kuugu noqdo inaad ilaahay u toobad keento subxaana watacaala waxaa dhici karta inaad cibaadadii kordhiso aada ziyaadiso inuu sabab kuugu noqdo dembiyadbu ilaahay kaaga dhaafaya haddii aada ku sabirto marka xagga alamka iyo xanuunka un ha ka eegine in waxyaabo kale oo khayr oo fara badan uu sabab dhibaatadan ha u noqon karto taana xusuusnow marka ilaahay subxaana watacaala uga mahadnaq fadlu salaati saligii fadliga uu leeyahy cala nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka lagu saliyo qaala salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi man sallaa calaya qofka igu saliyo aniga salaatan hal mar sala اllahu alayhi ilaahay isaga ayuu ku saliyaa bihaa sababteeda casharan toban jeer markaa saliga ilaahay subxaana watacaala wuxuu noqonayaa waa ammaanta ilaahay addoonkaa xagga sare uu ka ammaanayo yani cinda almalaa'ika laa shaka taana in ilaahay naxariistiisu ay ka dhalanayso walihada hore waxaynu usoo sheegnay aلsalaatu ama salaat اllahi calى nabiyihi aw calى cibaadihi in ay ammaan iyo naxariis labadaba ay tahay oo bimacnaa naxariista ama raxmadda inay ka macno ballaaran tahay oo raxmatun wa ziyaada weeye malaa'igtana waxa weyaan salaadooda waa istikfaar waa in ilaahi subxaana watacaala dembi dhaaf addoonka ay u weydiiyaan salaatu waxa weyaan saas oo kale alcibaadna waa bimacna adducaa marka waxaa laga qaadanaya fadliga ay leedahay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam oo lagu saliyo marka hal mar rasuulka aad ku salido dee alxasanatu bicashri amhaaliha weye xasanada toban laabkeed baa addooma ilahay kaga abaal mariyaaye toban jeer buu ilaahay subxana watacaala adigana uu kugu saliyaya waman jaءa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha waa ka yihi ilaahay subxaana watacaala wa qaala salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi laa tajcalu ha ka dhigina qabrii qabrigayga ciidan meel aada kusoo noqnoqotaan oo sanadkiiba wakti go-aan aada timaadaan wa salluu calaya aniga igu saliya fa ina salaatakum maxaa yeelay salliga aad igu salidaan tablugunii waa isoo gaadhaysaa xaysu kuntu meel kastoo aada joogtaan markaa hamoodina ilaa qabriga aada la dul tima haddaan salligu inaanu isoo gaadhahayn bal haddaad joogtaan adduunyada halka ugu fogaansho badane qabriga rasuulka aadka uga durugsan macanaa waa idi salligaasi aada igu sallideen wa waa isoo gaadhaya marka xadiidku waxa uu mancinaya ama uu diidaya in safar loo galo qabriga rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dee qubuurta kalena hadalkeedaba daa rasuulkuna waa ka yihi calayhi الsalaatu wasalaam laa tushadu rixaalu ila ilى halaaثati masaajid saddex masjid meelaan ahayn oo tegitaanka meesha la tegaayo ilaahay loogu dhaweynayo lagu cibaadaysanayo safar looma geli karo masjid اxaraam iyo masaajidka nebiga iyo masjid اaqصى marka qabriga rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam iyo qubuur kala toona haddii lasoo booqanayo xataa oo wax kale aan lagu soo samaynahayn agteeda safar looma geli karo waxaa sidaas oo kale aan banaaneyn in qubuuraha laga dhigta ciid macanaa meel wakti go-an la tago oo waxaan ziyaarooyinkan imika la sameeye la dhigo dee markaa laga yimaado shirkiga iyo bidaca meesha lagu soo sameeyo xataa haddii kuwaasi ay ka maqnaan lahaayeen waxaa bidca ay ku noqon lahayd in qabrigaa laga dhigta ciid ciidduna dee waa tashriic ilaahay baa subxaana watacaala ayaa ciidaha sharciya sida axkaamta kaleba u sharciyeeyo oo inagu axkaam ciidi ay kamid tahay iskama sharciyeysan karno am lahum shuraka sharcu lahu min adiin ma lam yaأdan bih الlah wa qaala salى اllahu عalayh wasalam rasuulku wuxuu ihi albakiilu qofka bakaylka dhabta ahi man dukirtu waa ka laygu xuso cindahu agtiisa laygu soo hadal qaado oo falam yusali calaya aan igu saliin mar haddii qofka bukli lagu sifeeye oo sifo xuna waxay tusinaysaa qofkaasi inuu waajib dayacay oo marka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam aada maqasho inaad ku salido weeye haka daalin ajar ayuunbaa kuu socda mar kastoo aada maqasho salli calىa nabiyika calayhi الsalaatu wasalaam rasuulka ku sali marka qofkaasi waa bakaylo dee cidka rasuulka wuxuu kaga bakaylay inuu ku saliyo naftiisiina dee ajarka iyo khayrka iyo wanaagga laga helaayo ayuu kaga bakaylay bakila calىa nafsihi xayثu xaramaha salaaة اllahi calayha cashra ida huwa sala waaxid ayuu hi manaawi naftiisiibu ayuu khayr kaga bakaylay oo haddii hal mar rasuulka uu ku saliyo tobankii jeera ilaahay uu ku saliyi lahaa ayuu naftiisa kaga bakaylay wa qaala salى اllahu عalayh wasalam rasuulku wuxuu yihi ina lilahi malaaikatan ilaahay malaaig baa u sugan sayaaxiina kuwo wareega ah oo dhulka waxa weeyaan wareega fi lardi dhulka dhexdiisay wareegaan yubaliguunii waxay soo gaadhsiiyaan min ummati ummadayda asalaama bay iga soo gaadhsiiyaan ilaahay baa garanaya subxaana watacaala qaabka rasuulka ay u gaadhsiiyaan iyo qaabka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u maqlo laakiin qofku meel kastoo uu joogo salliga rasuulka uu ku saliya inuu gaadhayo malaa'igtaasi ay gaadhsiinayaan ayuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa qaala sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yihi maa min axadin ma jiro qof yusalimu calaya isalaama ilaa hadduu jirana radda allahu calaya ilaahay waa ii soo celiyaa ruuxii ruuxdayda xataa arudda calayhi salaam ilaa aan salaanta uga jawaabo marka ambiyadu nacam laa shaka inay nool yihiin laakiin waa xayaatun barzakiya waa nolol tii adduunya tii aakhira udhaxaysa oo noloshan adduunyada loogama qiyaas qaadan karo oo loolama mucaamaloon karo sida loola mucaamaloodo adduunyada qofka nool ee jooga markaa rasuulku markuu le radd allahu calaya ruuxii xataa arudda calayhi salaam waxaa taasi ay xoogeynaysaa qowlka culimada qaarkood ay yidhaahdeen ruuxdu marna jasadka waa la joogtaa qabriga dhexdiisa marna waa ka maqan tahay marka xaaladaa la salaamo haddii ruuxda ay maqnayd in loo soo celinayo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ifshaau salaami markaa salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uqaybsamaa mid muqayadaho wakti gaara ama xaalad gaara soo arooray oo ay tahay xaaladaasi in loo ilaaliyo iyo mid iska muطlaqo bimacnaa iska sii daysanoo ay tahay qofku inuu iska badsado waayo fadiilo iyo ajar ayuu ku helayaa nacam rasuulka sida loogu saliyana waa sidii saxaabada u baray laakiin in qasaa'id iyo gabayo ragaytiriyeen la akriyo durbaan la garaacdo oo markaa la xadreeyo laidhaha taasaa salli nebiya taasi salli nebi maaha ifshaau salaami salaanta faafinte faafinteedii bimacnaa dadka qofka walba la salaamayey qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi laa tadkhulu janata jannada geli maysaan xataa tu'minuu ilaa iimaanaad la timaadaan oo dee naf aan muuminada hayni jannada geli mayso walaa tu'minuu iimaan dhamaystirana lama imanaysaan xataa taxaabuu ilaa isjeclaataan marka walaa tu'minuu rasuulku markuu leeyahy macnaa gaalaad ahaanaysaan maaha macnihiidu ee iimaanka halkan la anfinaya asalkii iimaanka gaalnimada lagaga badbaadaya maahe waxa weeyaan waa aliimaan lwaajib iimaankii waajibka idinku ahaa lamaydan wada iman ilaa aada isjeclaataan oad ilaahay daraaddiis u jeclaataan awalaa adulluku maydin tusiya calaa shayin shay idaa facaltumuuhu markaad samaysaan taxaababtum aada isjeclaanaysaan afshu salaama salaamtii faafiya baynakum dhexdiin macnaa farabadiya xadiidku waxaa aada u dhiirigelinayaa in salaamta la farabadiyo salaamtana waa inaan laga dhigin cala almacrifa mid garasho laysku salaamo waayo min calaamaati alqiyaama ayay kamid tahay waana shay madmuuma sida rasuulku alayh salaatu wasalaam uu sheegay salaamtu waxa ay kamid tahay manaa waxyaabaha maxabada siyaadiya ilahay daraaddii laysu jeclaado in ilahay daraaddii laysu jeclaadana iimaanka ayay kamid tahay marka salaamtan lays salaamaya waa min asbaabi ziyaadati اliimaan iimaanku inuu ziyaado asbaabta keenta ayay kamid tahay qofka iimaankiisa uu ziyaadaana dee janna ayaa u gelaya iimaanku waa min asbaabi dukuuli aljana halaaثun saddex man jamacahuna qofka kulmiya faqad jamaca aliimaana iimaankii o dhan waa kulmiyey oo iimaankii waxba kama maqno oo iimaanka intiisa kale kuwanubay ka farcamaysaa arrinkood waa alinsaafu binafsika naftaada inaad ka cadaalad samayso oo wixii xuquuq lagu leeyahay aada gudda ama ilahay ha ku lahaada ama khalqigu akulahaayaan ha ku lahaadaane wixii marka ay ku gar daran tahayna inaad ka qabato oo aada ka joojiso waxaanay lahaynna inaanad u raadin aan u baadi doonin wa badlu salaami iyo salaamtii in la siiyo lilcaalami caalamka oo dhan marka laa shaka dee caalamka waxaa looga jeeda halkan muslimiinta ayaa looga jeedaa oo dee kufaarta iyaga lama salaamaayo marka caalamu almuslimiin weeyi walinfaaqu iyo inaad wax bixiso od ilaahay daraaddii u bixiso min alikhtaari adoo xaalad markaa ku jira cidhiidhia oo dee risqiguba uu kugu yar yahay waayo xaaladda qofku hadduu wax bixiyo taasi waxay tusinaysaa kalsoonida ilahay uu ku qabo iyo ilaahay subxaana watacaala inuu yahay mid tala saaranaya وعn cabd للh بن cمr رضي الله عnهma أna rajuلa nin ayaa sأla weydiiye النabiya slى الlه عليه وasلم ayu اإسlاami iسlaamkeebaa khayr u khayr badan e ayu khiصaal اإسlaami qeybaha iسlaamku uu ka kooban yahay teebaa u khayr badan qaala wuxu i rasuulku عalayه الصلaaةu وaسaلاaم tuطcimu الطacaama tuطcimu اlmuxtaaجa الطacaam kii baahna ina raashinka aad ku quudiso wataqra'u salaama salaamta inaad ku akrido od salaanto calaa man carafta ka aad garato iyo waman lam tacrif kaanad garanba marka xadiidkan islaamnimada labadan inay u fadli badan yihiin buu sheegay axaadiid kalena waxyaabo kale ku sheegtay axaadiid jihaadka sheegtay axaadiid cilmiga sheegtay axaadiid birulwaalideyn sheegtay axaadiid sheegtay xajka markaa see laysu waafajinaya ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen su-aashu mid qura ayay ahayd oo islaamka khisaalkiisa ama qaybaha uka kawaya teebaha u khayr badan laakiin jawaabta ayaa kala duwanaatay sababta jawaabta u kala duwanaatay waxay tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu eegayey marba shayga baahida loo qabo oo ahlu sunna sida ibnulqayim uu sheego waa ahlu cubuudiyatin mutlaqa waa kuwo cibaadadooda ay sii daysantao cibaado qura iskama laalaadiyaan mar walba uma idhaan taasun baanu ilaashanaynaa laakiin mar walba cibaadada waktigeedu uu taagan yahay ee fadliga badan xaaladaas ayaa waxa weeyaan ay sameeyaan hadday martidu u timaado dhinac intay guriga ka galaan midha waan iska tasbiixsan ama qur-aan baanu akhrisanayna xaaladda waxaa fadli badan ikraamu dayf haddii waxa weeyaan aadaanku uu socdo in mu-adinka laga daba yidhaahdo ereyadii aadaanka ayaa ka fadli badan in qur-aan la akhristo ama tasbiix kale lala yimaado wahaakada dadku markay gaajaysan yihiin afdalul acmaalku waa waxaa ka mid noqonaya in raashin la siiyo haddii dadku isa salaanka dhexdooda uu yaraado in sunadaa la nooleeyo ayaa min afdal acmaal noqonaysa marka xaajada marka iyo baahida la qabo haddii jihaadku uu taagayo asbaabtiisa ay dhammaystirantay dee isaga ayaa afdal noqonaya haddii dadka jahligu uu ku faafo afdalul acmaal wuxuu noqonayaa cilmiga dadka dhexooda in lagu faafiyo marka waa dadka marba lala hadlayo xaajidooda xaajadooda iyo baahidooda iyo waxa ka dhiman iyo waktigaa waxa nafci badan ayaa la eegaya kaasa afdalabaa la odhanaya marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyay ka aad garatay ka anad garanba dee laa shaka muslimiinta ayaa looga jeedaa oo kufaarta iyaga salaam lagu bilaabi maayo kayfa yuraddu salaamu salaamtii sideebaa looga radinaya cala alkaafiri kii gaalka idaa sallama hadduu ku salaamo idaa sallama calaykum rasuulku hadday idin salaamaan ahlulkitaabi yuhuud iyo nasaaro faquul waxaad tidhahdaan wa calaykum dhaha intii aada nagu tidhaahdeen in leegi dushiina ha ahaato marka waa haddii uu wax xun kugu salaamo oo habaar oo kale dee salaamtiisu ay tahay ama salaamtiisa aanad fahmin laakiin waxaad ka warantaa haddii salaamtii islaamka mid gaali kugu salaamo oo uu ku idhaahdo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu taas sida saxiixa ah waxaad ku salaamaysaa salaamtii islaamka ducaduna waxay noqonaysaa inaad iimaankii nabadgelyada uu ku heli lahaa aada ugu ducaysay waxaana u daliilo taa waidaa xuyiitum bitaxiya faxayuu biaxsana minha aw rudduuha ilahay wuxu uhi haddii salaan laydinku salaamo mid ka wanaagsan ku jawaaba ama tii uun qofka ugu jawaaba markaa salaanta lagu bilaabi maayo hadday iyagu ku salaamaan salaan aan wanaagsanayn amaba se mid aanad fahmi fahminna wa calaykum baad odhan salaan saxa haddii ay ku salaamaanna waad u jawaabi doontaa oo waxaad ugu jawaabi taa ay kugu salaameen oo kale adducaau ducada lagu ducaysanayo cinda samaaci siyaaxi diig diigga dhawaaqiisa marka la maqlo iyo wanahiiqi lximaari dameerka cidiisa idaa samictu markaad maqashaan siyaaxa diikati diigga qayladiisa fas'alu llaha ilaahay weydiista min fadlihi fadliga fadligiisa wax ka weydiista fa inahaa ra-at maxaa yeelay waxay aragtay digadaasi malakan malag ayay aragtay markaa dee waa xaalad ay u dhowdahay ducada in la ajiibo oo malagaasi ducadaada inuu aamiin yidhaahdo ayaa waxa weyaan dhici karta haddii aamiin u idhaana ilahi subxana watacala waa ka aqbalaya waidaa samictu markaad maqashaan nahiiqa alximaari damiirka cidiisa fatacawaduu billahi ilaahay ka magan gala min ashayطaani shayطaan ka magan gala fainahu ra-a wuxuu arkay dameerkaasi shayطaanan ayuu arkay laakiin waa habeenkiisba xadiidka dambe aynu ku arki doono maalintii intaa dameeruhu dee waa iska ciyaano asbaab kala duwan ayay u ciyaan adducaau ducada lagu ducaysanayo cinda samaaci nibaaxi lkilaab ayda cideeda marka la maqlo bileyli habeenkii idaa samictumu rasuulku marka aada maqashaan nubaaxa alkilaabi ayda cideeda wa nahiiqa alxamiir iyo dameeraha cidooda bileyli habeenkii fatacawaduu minhuna ilaahay iyaga ka magan gala fa inahuna iyagu yarayna waxay arkaan maa laa tarawna waxaydan arkaay shayaadiin bay arkaan marka ilaahay subxana watacaala ka magan gala marka maalintii haddii ay aydu cido ama dameeruhu ay ciyaan lama akriyayo markaa dikrigan ama ducadan habeenka ayuu ku gaar yahay ayaa maalintii dee cilal iyo asbaab kale ayay u ciyaan laakiin ciladani habeenkii ayuunbay joogtaa sida haalibka habeenkii ayaa markaa shaydaanka ay arkayaan walxukmu yaduuru maca cilati adducaau ducadii loogu ducaynaya liman sababtow qofka aada cayday qaala salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi allahuma ya allahu ilaahu fa ayumaa muuminu muumin kastoo sababtu aan caayay fajcal dalika arrinkaa waxaad ka yeeshaa lahu isaga waxaad uga dhigtaa qurbatan ileyka arrin kuu soo dhoweysa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame marka muslim in la caayo ama banaana sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufrun haddii la caayana waa in laga xalaashado cirdigiisa meel lagaga dhacay haddii markaa laga baqdo inay taasi fasaad sii kordhiso marka waxay noqonaysaa halkii laga caayay in laga ammaano isla markaana in loo duceeyo maa yaquulu wuxuu odhanaya almuslimu qofka muslimkaahi idaa madaxa almuslima markuu muslim ammaano siduu ammaanaya qaala salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi idaa kaana axadukum midkiin hadduu yahay maadixan mid ammaanaya saaxibahu saaxiibkii laa maxaala oo taasi lagama fursadaan ay tahay falyaqul ha yidhaahdo axsibu fulaanan hebel sidaasaan u malaynaya anigu wallaahu xasiibu ilahay baana xisaabinaya haddii waxa iga muuqdaan ku ammaanay wax ka duwan ay u qarsoon yihiin walaa uzaki taskeedeyn maayo cala allah ilaahay u taskeedeyn maayo axadan axadna oo ilaahay isaga ayaa iga ogaal badan axsibuhu sidaasaan u malaynaya in kaana yaclamu daka weliba waa hadduu og yahay addoonkan inuu sidaa yahay oo sifaadkaa wanaagsan dee uu leeya uu ku ammaanayo laakiin hadduu ku ammaano waxaanu ku sifaysnayn de taasi been bay noqonaysa iyo kadib kada wa kada axsibu waxaan u malaynayaa kada wa kada sidaa iyo sidaa inuu yahay marka in kaana yaclamu dakana waa jumla ictiraadiya oo goormuu odhanayaa sidaasaan u malaynaya uu ku ammaanaya waxa uu ku ammaanayo hadduu ku og yahay waxa weya sifaadka marka xadiidka waxaa ku timi inuu nin nin kala ammaanay rasuulka agtiisa deeta rasuulku uu yihi ninkii qoorta ayaad ka jartay qacata cunuqa saaxibig miraaran marka miyaa laga qaadanaya qof inaan la amaani karin laa waa la amaani karaa qofku weliba isagoo kula jooga lakin taa waxaa shardi u ah ammaantaas koow inaan lagu amaanin waxaana ku sifaysnayn laba wuxuu ku sifaysnaa haddii lagu ammaanayo waa inaan xadka la dhaafin oo alguluw fi lmadxi waاdami labada waa in la iska ilaaliyo marka saddexaad waa inaanu qof fi ammaantaadani qofka waa inaana fitnaynahayn oo haddii kibir iyo isla weyni uu ka qaadayo oo uu ku fitnoobayo marka waxa weeyaan amaani maysid axaadiis badanna waa kusoo aroortay in rasuulku alayh الsalaatu wasalaam saxaabada qaarkood uu amaanay iyagoo markaa maqlaya oo la jooga ma yaqul wuxuu odhanaya almuslimu qofka muslimkaa ida zukiya marka la taskiyadeeye la amaano wuxu allahuma ya allahu ilaahu laa tuaakhidnii ha i qaban bima yaquluuna waxaanay leeyihiin wkfir lii ilaahu i dembi dhaa ii dhaaf maa laa yaclamuun waxaana ogeyn xumaano badan baa ii qarsoono dadku aanay ka warhayn wajcalnii ilaahay iga dhig khayra mid ka wanaagsan mima yadunuun siday u malaynayaan marka saxaabada qaarkood baa arrintan ay ka sugnaatay abubakr radi allahu canhu ayaa kamid ahaa haddii marka qofku marka la amaano sidan uu yidhaahdo dhibaato ma leh isagoo saxaabada rasuulka ridwan ullahi caleyhim ku dayanaaye oo naftiisu naftiisa ayuu waaninaya oo halkii kibir ay ka qaadi lahayd ammaanta iyo isla weyni ee qofku uu isla dhici lahaa ayaa naftiisii uu waaninaya kayfa yulabi sida u talbiyadeysanayo ee talbiyadu u qaadayo almuxrimu qofkii muxrimkaa fi lxaji xajka dhexdiisa aw ilcumrati ama cumrada dhexdeeda markaa talbiyadu sida raajixa waa shay sunno ah ee waajib maaha waxaana waana shicaaru lxaj acmaasha xajka la sameeye kuwa u fadli badan baanay kamid tahay labayk allahuma labayk labayka ku ajiibay oo ku ajiibay allahuma ya allahu labayka oo ku ajiibay oo ku ajiibay labayka ku ajiibay oo ku ajiibay laa shariika laka mid wax kula wadaagaa ma jiro labayka ku ajiibay oo ku ajiibay waa ilaahay xajku inoogu yeedhay soo ma waadin fi nnaasi bilxaj nabi ibraahim baa la hi dadka xajka ogeysiyo ugu yeedh tii baynu ka jawaabayna ina alxamda mahad iyo amaan oo dhan iyo wanicmata nicmo dhammaanteed laka adiga ayay kuu sugnaaday iyo walmulka lahaanshuuba laa shariika laka mid kula wadaagaa ma jiro marka talbiyadu waa shicaaru lxaj waana tawxiid waxaana ay tusinaysaa xajka waxyaabaha loo sharciya in tawxiid uu kamid yahay walihaada qofku markuu xajiyaayo waa inuu noqdo qof muwaxida intaa xajka uu ku dhex jirana tawxiidka u ilaashado atakbiiru takbiirta uu la imanayo qofku idaa ataa markuu yimaado arukna alaswada rukunka xajarulaswadku uu ku jira kacbada uu kaga jiro daafa nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku waa ku dawaafay bilbeyti kacbada calaa baciirin isagoo aw saaran taasina waxay tusinaysaa saalada iyo kaadida geelu inaanay najaas ahayn kulamaa ata rukna markastoo uu soo gaadho rukunka xajarul aswadku uu ku jirana ashaara ileyhi wuxuu ku ishaaraya bishayin shay ulya wax lamida bishayin shay cindahu agtiisa yaalay wa kabara waana takbiiranaya allahu akbar ayuu odhanayaa haddii aanu gaadhahayn oo halkaas ayuu ka salaamaya adducaau ducada uu ku ducaysanayo bayna arukni alyamani rukunka xagga yamaneed xiga waa ka xajarulaswadka xagga bidix ka xiga wey markaad kacbada aad aad taagan tahay xajarulaswadka aad qaabisho waa ka xagga bidix ka xiga walxajar اlaswad iyo rukunka xajarulaswadka uu ku jiro labadaa inta udhaxaysa labadaa rukun gidaarka udhaxeeya qofku marka uu maraayo ilaa dee labiyo toban mitir weeyi waa masaafo xaqiiqatan aan yarayn wuxuu akriyaya aayaddan rabbana ya rabbana rabbiga waatina nasi fi dunya addunyada dhexeeda xasanatan wanaag wa fi laakhirati aakhira dhexeedana xasanatan waqina ilaahu naga ilaali cadaaba annaar naga ilaali xasanada markaa adduunyadu dee cilmigii iyo camalkii iyo wanaaggii oo dhan baa soo gudagelaya iyo risqigii xasanka ahaa iyo noloshii wanaagsaneyd xasanatu laakhirana waa inu ilaahay kuu dembi dhaafo oo jannada uu ku geliyo darajo sare weliba jannada waxa weeyaan aada ka gasho cadaabka naartana ilaahay subxaana watacala inuu kaa badbaadiyo ayaad weydiisanaysaa dikri kaleo markaa la akriyo intaa kacbada lagu dawaafayo oo gooniyo soo arooray ma jiro in marka xajarulaswadka la maraayo allahu akbar la idhaha inta la ishaaro haddaan la gaadhin iyo labada rukun inta udhaxaysa marka la marayo in la akriyo aayaddan dikri kaleo gaaro soo arooray ma jiro qofku ilahay buu xusayaa adkaartaasi kale qur-aan buu iska akrisan karaa ilahi bu subxana watacaala baryaya hadalkana waa inu iska yarayo waayo dawaafku waa salaad buri rasuulku alayh isalaatu wasalaam laakiin dadku badankood dadka badankoodu waxay sitaan kutub yar yaroo adkaari ay ugu qoran tahay meella aan sunada kaga soo aroorin ducaa lwuquufi ducadii la akriyayo marka lagu istaago cala safa walmarwa safa marka dusheeda la istaago iyo marka marwa dusheeda la istaagaba lama danaa markuu usoo dhawaaday salى اlahu alيه wasalam min asafa safa qara wuxuu akriyey ina safa safa duurta lelaya walmarwata kale marwo la yidhaahda min shacaair ilahi bay kamid ilahay shacaa'irtiisa manaa calaamadaha waaweyn ilahay cibaadaadka u yeelay ayay kamid yihiin abdo waxaan ku bilaabayaa bima bada allahu bi waxa ilahay uu ku bilaabay oo ilaahay labada safa iyo marwe sheegistooda wuxuu horeysiiyey sheegitaanka safa fabada'a bisafa safa ayuu ku bilaabay faraqiya calayha safa ayuu koray xataa ra'a albeyta ilaa kacbadii ay u muuqatay faاstaqbala alqibla qiblada oo kacbada ayuu qaabilay fawaxad allah ilaahay buu waxiday wakabarahu weyneye wa qaala wuxuu yihi laa ilaha ilا اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamd wahuwa calى kuli shayin qadiir laa ilaha ilا اllah mid xaq lagu caabudo ma jiro ilahay mooyane waxdow xaalo keliduuyey anjaza ilaahay waa fuliyey wacdahu wixii uu ballan qaaday waa inuu muuminiinta u gargaarayo rasuulkiisana u nusraynayo wanasra waa u gargaaray cabdahu addoonkiisii wahadama waa jabiyey alaxzaaba xulafadii waxdahu kelidii iyagoo muslimiintu aanay la dagaalamin uma dacaa bayna dalik intaa markuu akriyo ayuu ducaysanaya kadib haddana mar labaad buu ku celinaya dikriga haddana waa ducaysanaya haddana mar saddexaad buu ku celinaya saddexaadka markuu dhameeyo ayuu safe ka daadegaya oo u kacaya xaggaa iyo marwa qaala wuxuu odhanaya mila hada dikrigan oo kale halaaa maraat odhanaya oo markastuu idhahna duca ayaa ka dambaysa marka saddexaad mooyaane alxadiidu wa fiihi fafacala cala lmarwa marwa dusheedana wuxuu ku sameeyey kama facala cala safa suu safa dusheeda ku sameeyey dikrigaas ayuu akriyey xagga qibladana waa u jeestay adducaau ducada lagu ducaysanayo yowma carafa maalinta carafa maalinta carafa xujaajtu ay taagan yihiin khayr ducaai duca waxaa u khayr badan bui rasuulku ducaau yowmi carafa ducada maalinta carafa lagu ducaysto wa khayru maa shayga u khayr badan ee qultu aan idhi ana aniga iyo wanabiyuuna nebiyadii min qabli iga horeeyey walaa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah hada afdal ducaa laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir marka xajku dhammaantiiba waa tawxiid qofka muslimka hadduu ta'amulu u fiirsado markuu bilaabo ilaa marka uu dhamaynaya tawxiid buu ku hadlaya oo uu samaynaya marka waxyaabaha xajka loo sharciyey waxaa kamida liidhaari tawxiid wa iqaamati waxaa markaa wax laga murugoodaa dadka qaarkood oo xajiyaa iyagoo xajka dhexdiisa ku jira in ilahay cidaana inay baryaan iyagoo carafo taagan ayay baryayaan sheekh hebel iyo aw hebel iyo weli hebel waqad samicnaa wallahi dad iyagoo carafo taagan ilahay subxana wa tacala cidaanahay baryaaya qaar iyagoo dawaafka ku jira ilahay cidaan hayn baryaya qaar iyagoo safiya marwo dhexdooda dawaafiya ilahay cidaan hayn baryaya taasina waxay ku tusinaysaa jahliga muslimiintu tawxiidka ay kaga sugan yihin iyo waajibka saaran dadka ilaahay tawxiidka uu fahamsiiyey inay dadka tawxiidka gaadhsiiyaan shirkigana waxa weeyaan ay uga digaan qaar badan baa uhaysta kacbadu inay tahay qabrigii rasuulka markii la ihi madiinaa la tegaya oo madiine waa xaggee waa meeshuu rasuulku ku aasanyay oo meeshan aynu ku wareegeynay maalmahanba qabrigii rasuulka miyaana han yidhi markaa qofkaa siduu xaj uga ansaxaya muxuu niyeystay qofkaas inuu qabri ku dawaafo inuu kacbo ku dawaafo ilaahay u dawaafo maba niyeysanba marka ummaddu jahliga tawxiidka ay kaga sugan tahay taasina tusinaysa waxaa la isweydiin karaa dikrigani siduu ducaa u yahay kayfa yakunu hada dikru ducaaan taa waxaa fahmi kara qofka fahma ana hanaa alkariim yugni can su-aalihi ka kariimkee deeqsigaa sifaadka wanaagsan leh haddii la ammaano taasa in wax la weydiisto kaga filan marka la ammaano in la barye bay ka dhiganta wax la weydiistay marka ilaahi subxana wa tacaala waa kariim ilahay haddaad ammaanto adigoo waxooga aan weydiisan taasuu ilaahi subxana wa tacala waxaad u baahantay uu kugu siinaya adikru dikriga lala imanaya cinda almashcari alxaraam mashcari xaraamka agtiisa oo ku yaala musdelifa warakiba waa fuulay salى اllahu alayh wasalam alqaswa hashiisii qaswa xataa ataa ilaa u yima almashcar alxaraam faاstaqbala اqibla xagga qiblada ayuu ujeestay fadacaahu ilaahay buu baryey wakabarahu waa weyney wahalalahu laa ilaha ilا اlah buu i waxada waa keliyey falam yazal kamuu zuulin waaqifan inuu ahaado mid taagan xataa asfara jidda ilaa waagu si fiican u cadaaday fadafaca halkaasuu ka dhaqaaqo xagga mina ayuu u dhaqaaqay qabla an taluca shamsu inta aanay qoraxdu soo bixin ka hor marka halkaana musdelifana waa lagu ducaysanayaa ilaahay baa subxana watacala lagu xusaya marka salaada subax la tukado ilaa waagu si fiican u cadaanaya iyadoo qoraxda weli aanay soo bixin ayaa xaggaa mina ee jamalaadku ay kaa xigaan loo dhaqaaqaya atakbiiru takbiirta uu la imanaya cinda ramyi ljimaar marka jamradaha uu tuurayo maca kuli xasaatin qururux kasta uu tuurayo ama dhagax kasta uu tuurayo maciisa ama la jirkiisa takbiir buu la imanaya yukabir waa takbiiranaya kulamaa rama mar kastoo uu tuuro bixasaatin cinda aljimaari halaaث jamradaha saddexdaa agtooda uma yataqadam deetana hore ayuu u yaro dhaqaaqaya jamradu hore usii yaro dhaafaya wayaqifu waa istaagaya yadcu isagoo ducaysanaya mustaqbil alqibla marka jamrada la yidhaha asuqra ee xagga mino uxigta ayaa dee maalinta koobiy tobnaad laga bilaabaa waxaa ku xigta alwusta waxaa ku xigta alkubra oo xagga maka uxigta marka tayar marka uu dhagaxaanta ku tuuro inta horu yaro dhaafu midig u leexanaya halkaasu ku ducaysanaya duca aad u dheer oo qadarka suurat lbaqara in la akriyo leeg yu rasuulku halkaa ku ducaysa ta alwusta ee dhexe markuu tuurana bidix buu u yaro leexanaya intuu hore u dhaafo qibladu ujeesanaya halkaasu ku ducaysanaya raafican yaday isagoo gacmihiisa kor u qaaday bacda aljamrati اlula wاthaaniya jamrada koowaad iyo ta labaad markuu tuurto kadib ama jamrat اlcaqaba miyah oo aljamrat اlkubra oo ta xagga maka usoo xigtaa fayarmiha wuu tuuraya dhagaxantu ku tuuranaya wayukabir waa takbiiranaya cinda kuli xasaatin dhagax kasta markuu tuurayo wayanصarif waana iska soconayaayo walaa walaa yaqifu cindaha ta agteeda laguma ducaysto ma yaqulu wuxuu ohanaya cinda atacajubi marka arrin uu ka yaabo walamri iyo arinkii agtiisa asaari ahaa mid lagu farxo subxaana allahi buu odhanaya marka arrin uu ka yaabo rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam habeenkii waxa weyaan uu soo toosay waa kii lahaa subxaana allah maada unzila leylata min alfitan waxa uu ka yaabay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam weynida fitankaasi la soo dejiyey allahu akbar buu odhanaya rasuulku alayh الsalaatu wasalaam saas oo kale markii uu la kulmay abu hureyre abu hureyre uu ka dhuuntay uu yihi junub baan ahaa rasuulku waa ku yihi subxaana allah ina almuslima laa yanjus wa kadalika waxa weeyaan markii gabadhii ay hore u fahmi weydeed sida ay xaydka uga daahirsanayso subxaana allahi tatahari bu i rasuulku alayh isalaatu wasalaam markii ay yidhaahdeen dad islaamnimada ku cusbaa ijcal lana data anwaad kamaa lahum datu anwaad noo yeel geed aanu dee anaguna ka barakaysano sida qolada nabi ay u leeyihiin rasuulku alayh الsalaatu wasalam wuxu hi allahu akbar inaha sunan laqad qultum kama qalat banu israail ijcal lana ilaha kama lahu maalih marka qofku arrin marka uu ka yaabo ama uu ku farxo waa inuu ilaahay xusuusto ilaahay u xuso halka dadka imika ay ka qayliyaan qayl ay ku jawaabaan qaarkoodna sacab ayay garaacaan hada laa yufiiduh bal raggu inay sacabka garaacaan waa arrin sideedaba laga wanaagsan yahay o markay ugu yartay lagu tilmaami karo inay tahay arrin makruuha ma yafcalu waxa uu sameynaya man ataahu qofka u yimaado amrun arin yasuruhu uu ku farxaa kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxa ida ataahu markuu u yimaado amrun arin yasuruu faraxti geliya aw yasuru biha ma uu ku farxaa khara waa dhici jira waa hooban jiray saajidan xaalow iyo mid sujuudaya shukra lilah isagoo u sujuudaya mahadnaq ilahi u mahadnaqaayo awgeed tabaaraka wa tacaala marka axaadiida kusoo aroortay sujuudu shukrigu aad bay u fara badan tahay ilaa labiyo toban saxaabi baa laga soo wariyey asaaniiddeeda mid walba maqaal baa ku sugan iyo hadal laakiin marka laisu geeyo majmuuceeda ama isugeynteeda sujuudu shukri waa suganta waxaa kaloo dee sujuudu shukri ay ku sugan tahay xadiidkii kacb ibnu malik ee dheeraa markii loogu bushaareeyey in ilaahay subxaana watacaala uu ka toobad aqbalay waa sujuuday de arrintaasina waxay dhacday waktigii rasuulka waa sunna taqriiriya ma yaqulu waxa uu odhanaya o yafcalu uu sameynaya man axasa qofka dareemo wajacan xanuun fii jasadi jirkiisa ka dareemo dacdhig yadaka gacantaada cala ladii meesha ta'alama xanuunsanaysa ee damqanaysa min jasadika jirkaaga kamida waqul waxaad tidhaha bismi illah halaatan saddex jeer waqul waxaad tidhaha sabca maraad acuudu billahi ilaahay baa magan gelaya wa qudratihi iyo awoodiisa min shari maa shay sharkii baan ka magan gelaya ajidu aan dareemayo oo xanuuna xaadiru oo aan ka digtoonahay ducaau man ducada uu ku ducaysanayo kii khashiya ka baqday an yusiiba shay-an inuu shay ku ku asiibo ama ku waxyeeleeyo bicaynihi ishiisa haddii shay aada la dhacdo oo ku cajabiyo oo aada tidhaahdo waad ilayn doontaa de waxaa lagaaga baahan yahay inaad ciddaa u naxariisato ciddii shaygaa lahaydna hadduu yahay maal inaad u tudha ayaa loo baahan yahay wuxu uhi rasuulku idaa ra-a hadduu arko axadukum midkiin min akhiihi walaalka aw min nafsihi ama naftiisaba adaaba dee is-ilayn karee adiga laftaadaba is-ilayn karee haddaad adiga laftaadu iscajabiso intaad muraa'id isku eegto aw min maalihi ama maalkiisa maa yucjibu wax cajabiye hadduu ka arko falyadcu lahu hagu duceeyo bilbaraka oo ma shaء الlah tabaark الlah baark الlahu عalayk ama allahuma baarik فيi ha yidhaahdo fain الcayna xaq ishu waa xaq waa wax jira اkhtiyaarkaagana kuma xidhna oo cid adigaaba isilayn karaa cid aad jeceshahay oo inaad xaasidahay baad ilayn karta oo shuruudda isha kamid maaha qofkan inuu yahay xaasid bal cid maxbuuba uu jecelya buu ilayn karaa ishana maaha macnaheedu inay ta dhibaato indhaha kasoo baxaysa ee waxa weeyaan dhib xagga nafta ka imanaysa qofku wuxuu ka koobaya ruux iyo jasad sida jasadkiisa uu dadka qaarkood u dhibaateeyo ayaa ruuxdiisana wax u dhibaateyn karta sawaariikh cabra alqaaraat sawaariikh qaaradaha isaga gudubta ayaa naftu waxa weyan ay dirtaa laakiin maxaa isha loogu nisbeeyey leanna inta faraha badanle qofku wuxuu arko ayaa inay kaga dhacdaa walihada baa cayn loo yidhi marka ishu waa shay xaqa oo rasuulku calayh isalaatu wasalaam weliba uu yihi ummadayda dadka dhimanaya badankoodu il bay u dhimanaya il baa dilaysa xataa amraad cudwiya dadku waxay moodaan un ishu de inay qofka si kale un u sacsacdee waxaa dhici karta amraad cudwiya inay sabab u noqoto kansar qofkii inuu ku dhaco inta la ileeyo ama xanuun kaleba waxa weeyaan inuu ku dhaco marka dee dawadeeduna waa in ruqyada lagu dadaalo laakiin qofka isle shaygan il baa kaaga dhici doonta markuu arko waa inuu isaga laftiisu kahortag sameeyo oo uu yidhaahdo baaraka allahu calayka ama baaraka allahu fiika iyo kelimaadka lamida ama allahuma baarik fiik haddii markaa isha ay dhacdana dee sida loo daweynayo waxay noqonaysaa qofkii lagu tuhmaayo in laga dalbo meydhasho hadday suurtogeli weydo in qofkii ruqyadee loo sameeyo oo qur-aan lagu tufiyo adkaar maa yuqaalu waxaa la odhanayo cinda alfazac qofku marka uu argagaxo shay uu ka argagaxo laa ilaaha ila allah waa inuu yidhaahdo waa siduu rasuulku yihi calayh isalaatu wasalaam habeenka uu soo kacay isagoo aada u naxsan oo argagaxsan maa yaquulu wuxuu odhanaya cinda dabxi markuu xoolaha gowracayo aw inaxri ama dee uu dhuunta uu ka mudaayo dabxiga waxaa loo isticmaalaa lo-da iyo iyo ariga naxrigana waxaa loo isticmaalaa geela ayaa loo isticmaalaa bismi illaahi buu odhanaya wallaahu akbar allahuma ya allahu ilaahay o minka adiga ayaa nicmadani ay ka ahaatee walak adigaanay kuu sugnaaday allahuma taqabal mini ilahu iga aqbal marka waa hadday udxiyo tahay ayuu sidan odhanaya laakiin haddaanay udxiyo ahayn bismi illah oo qura ayaa ku filan bisinkaasina dee shaygaa ama hilibkaa xalaalnimadiisa shardi buu u yihi maa yaquulu waxa uu odhanayo liraddi kaydi maradati shayaain shayaadiinta kuwooda madaxa adaga sharka ku fogaaday marka shirqoolkooda uu rabo in ilahi subxana watacala uu ka celiyo wuxu uhi acuudu bikalimaati illah ilahay kalimaadkiisaan magan gelaya ataamaati ee dhamayska tiran allatii kalimaadkaasoo laa yujaawizuhuna aanu kasoo gudbi karin barun mid wanaagsan walaa faajirun iyo mid faajiritoona min shari maa shay sharkii baan kan magan gelayaa khalaqa ilaahay uu abuuray wa bara'a ilaahay subxaana watacaala uu abuuray markaayen khalaqa iyo bara'a waa isku mid laakiin bara'a waxaade jaraale ay ku gaar tahay waxyaabaa ruuxda leh ayaa loo isticmaalaa abuurkooda wa dara'a oo ilaahay subxaana watacaala uu abuuray dara lafteedu waa bimacnaa nacam khalaqa un wa min shari ma shay sharkii baan ilaahay ka magan gelaya yanzilu kasoo dega min asamaai samada wa min shari ma shay sharkii baan ka magan gelaya caruju fiiha xagga samada fanto u kaca wa min shari ma shay sharkii baan ka magan gelaya dara'a fi lardi ilaahay dhulka dhexdiisa uu ku abuuray wa min shari ma shay sharkii baan ka magan gelaya yakhruju minha dhulka kasoo baxa wa min shari fitani leyli habeenka fitankiisa ayaan ilaahay ka magan gelaya sharka ay leeyihiin iyo wanahaari maalinta fitankeedu sharka ay leeyihiin wa min shari kuli aariqin mid kastoo soo guureeyo habeenkiis igu soo guda sharkiisaan ilaahay ka magan gelaya ilaa aariqan mid soo guureeya mooyaane yatruqu la soo guureeya atruqu waa habeen socodka bikhayrin khayr ya raxmaanu allah raxmaankaayo alistikfaaru istikfaartii watawbatu tawbadii marka istikfaartiiyo tawbadu waa kala duwan yihiino istikfaartu waa alab lmakfira towbaduna de waa arujuuc oo towbadu iyado shuruud gaara bay leedahay o oo aanay lahayn istikfaartu oo markaa qofku haddii isagoo dembigii aan kaba noqon istikfaar uu la yimaado macnaa taa lafteeda ku khasaari maayo isagoo dembigii sameynaya astakfir llah hadduu idhaahdo dee istikfaarta lafteeda cibaada oo ilahi subxana watacala ugu dhawaanaya oo waa khalad in la idhaahdo qofkii maxaad istikfaar ilahay ka weydiisan waaba dambaabaysahay oo towbaduna waa waajib saaran istikfaartuna waa cibaado kale weeye qaala rasuul lahi salى اlahu alayh wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi wallahi baan ku dhaartay inii anigu la astakfir اllah ilaahay baan dembi dhaaf weydiistaa wa atuubu ilayh aan u toobad keenaa fi lyowmi maalintii akara in ka fara badan min sabciina mara toddobaatan jeer markaa sida rasuulku istikfaarta u farabadin jiray iyo istikfaartu wadiifat lambiya in ahayd bayn xadiidka ka qaadanayna dee kudiyashaanu rasuulku inaga mudan yahayo inaga dee dembigeen iyo xaaladeenna waa ka warhaynaa rasuulkana calayh isalaatu wasalaam iyadoo ilaahay dembigiisii uu dhaafay o haddana istikfaarta sidaa u badinayay wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi yaa ayuha annaasu dadow tuubuu ila llahi ilaahay u toobadkeena fa inii anigu atuubu ilay ilahay waxaan u toobadkeenaa fi lyowmi maalintii mi-ata mara boqol jeer wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man qaala qofka yidhaahda astakfiru allaha alcadiima waxaan dembi dhaaf weydiisanaya allaha weyn alladii kaasoo laa ilaaha mid xaq lagu caabudo aanu jirin ilaa huwa isaga mooyaane alxayu allaha nolosha dhamayska tiran ku sifaysan alqayuumu ee ku qumitaan badan shu-uuntiisa iyo shu-uunta khalqigiisaba wa atuubu ilayh allahaasaan u toobadkeenaya gafara allahu lahu ilaahay waa u dembi dhaafaa wain kaana haba noqdo fara mid ka cararay min azaxfi meeshii labada ciidan isku soo gurguuranayeen goobtii dagaalka mid ka cararay ha noqdee yaana waa dembi aada u weyn waa min alkabaa'ir tawali yowma azaxf markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ujeedaa walow dembigiisu haba weynaadabe ilaahi subxana watacaala waa u dembi dhaafaya wa qaala sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi aqrabu maa yakuunu rabu rabbi marka uu yahay marka uu yahay mid ugu dhow min alcabdi addoonka fii jawfi leyli اlaakhiri habeenka dhexdiisa waktiga u dambeeya weeye fain istaطacta haddaad awoodo an takuuna inaad ka mid noqoto miman cidii yadkuru llaha ilaahay xusaaya fii tilka saaca saacadda fakun noqo wاlmustakfiriina bilasxaar ilaahay subxaana wa tacaala kuwa uu yihi ka mid noqo waktu saxar kuwa ilahay dembi dhaaf weydiista marka aqrabu ma yakunu maadu waa masderiya wuxuu noqonayaa tarkiibku aqrabu kowni rabbi oo maad iyo ficilka mudaaric ayaa masder laga dhalaalinaya aqrabu kowni rabbi rabbi ahaanshihiisu markuu yahay mid ugu dhow min alcabdi addoonka waa fii jawfi leyl alaakhir wa qaala salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxu oo waktiga ilaahay de uu soo degay uu leeyahy ilaahay subxana watacala yaa i baryaaya yaa dembi dhaaf i weydiisanaya yaa yaa waxa weeyaan wax iweydiisanaya o aan siiya wa qaala salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi aqrabu maa yakunu lcabdu ee aqrabu kowni lcabdi addoonku markuu yahay mid ugu dhow min rabbihi rabbigii wahuwa saajidun waa marka uu sujuudsan yahay ee faakhiru ducaa ducada farabadiya marka waa waktigaasi ducada in la aqbalo ayaa rasuulku alayh salaatu wasalaam u sheegay oo waktigaa ducada lagaga faaideysto marka adkaartii dee waaridkahayd la akriyo dabadeed in ducada markaa layska badsado khayr addunya mid aakhiraba ilahay la weydiisto wa qaala salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi inahu la yugaanu waa la daboola calaa qalbii qalbigeyga macna sahwi baa igu dhaca ilow wa inii aniguna la astakfir اllaha ilaahay baan dembi dhaaf weydiistaa fi lyowmi maalintii miata mara boqol jeer an rasuulku wuxuu tilmaamaya alayh الsalaatu wasalaam sida uu istikfaarta iyo dikriga uu u joogteeyo oo haddii waktiyada qaarkood uu xoogay ka sahwiyo uu ilaabo dikrigii dembi baabuu arkayay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam iyo khalad ka dhacay markaasuu xagga istikfaarta iyo dikriga uu degdegayay nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam macanaa inaga ma aha mujarad sahwiya waa gafla naxnu fii xaalati gafla ayaynu ku sugannahay ayb fadlu tasbix tasbiixda fadliga ay leedahy wtaxmiid wtaxmiidi taxmiid iyo wtahliil iyo wtakbiir tasbiixdu waa subxaana allah taxmiiduna waa alxamdu lilah atahliilna waa laa ilaha ilا اllah atakbiirna waa allahu akbar marka kelimaadkaasi fadliga ay leeyihin marka ilahay lagu xuso subxaanahu wa tacaala qaala salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi markaa sheekhu waxa uu ugu gebagabeeyey fadliga ay leeyihiin kelimaadkani waa kelimaad aada u fudud oo koob kooban si addoonku ilahi subxana watacaala dikrigiisa iyo xuskiisa waxaweyaan uu ugu dadaalo weliba kelimaadkan jaamic ee macnaha ballaaran kulmisanaya khayrkooda uu badan yahay uu ilaashado qaala salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi man qaala qofka idha subxaana allah wa bixamdihi fii yowmin maalin miata mara boqol jeer xutat waa la hoobiyaa khataayaahu gafafkiisa wadicat an waa laga dejiyaa gof gafka iyo dembigu waa culays qofka saaran naftiisa qalbigiisa jasadkiisa walow kaanat haba ahaataba mihla zabadi اlbaxri badda xumbadeeda oo kale manaa walow kaanat kaiira dembiyadaasi haba fara badnaadaan be wa qaala salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi man qaala qofka yidhaahda لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرار toban jeer yidhaahda kaana wuxuu ahadaa kaman sida qofkii actaqa xoreeyey arbacata anfusin afar nafoob oo min waladi ismaaciil kamida nabiy llaahi ismaaciil tafiirtiisii kamida marka dee xoreynta addoomaha la xoreeyay sideedoo fadli bay leedahay haddii walad ismaaciil kamid yihiinna ila dee ummadaha kuwa ufadli badan weeyaane ilaahay subxaana watacaala cidda xoreysa ajar dheeraada ayuu ka siinaya oo mar kasta oo addoonku uu qaali yahay xoreyntiisa waxaa laga helayaa ajar aan laga helayn kaka rakiisan ee ka jaban wa qaala salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu ihi kelimataani laba kelmadood oo khafiifataani ku fudud cala lisaani carab taqiilataani kuwa ku culus weeye fi lmiisaani miisaanka xabiibataan kuwa la jecelya weye ila raxmaan allah raxmaanka xaggiisa laga jecel yahay subxaana allahi weye labadaa kelmadood wabixamdihi subxaana allahi alcadiim subxana allahi wabixamdi waa kelmad subxaana allahi alcadiimna waa kelmad marka kelmad marka le jumla ayaa looga jeedaa manaa macno dhamaystiran faa'iideyneysa marka kelimaadkani miisaanka aada bay ugu culus yihiin carabkana waa ku fudud yihin allahna waa jecel yahay subxaana wa tacaala oo dee rasuulku waa ka yidhi alxamdu lilah miisaankay buuxisaa subxaana allahi walxamdu lilaahina yamla-aani maa bayna asamaawaati wاlard wa qaala salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi la an aqula inaan idhaahdo subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha ila اllah wallahu akbar ayaa axabu ilaya aan ka jecelahay mima طalacat calayhi الshams waxa qoraxda ay usoo baxday oo dhan bimacnaa min umuuri dunya ah waayo kelimaadkan waa albaaqiyaat الصaalixaat oo kuwa wanaagsan ee haraya sahay aakhira noqonaya dee addunyadanina waa faaniya addunyadu sida ay u qiimo darayd ay u liidatay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam agtiisa ee hamigiisu hamu اlaakhira u ahaa ayaa xadiidkaaynu ka qaadanaynaa وqاla slى الlه عalيه waslم rasuulku wuxuu hi ayacjizu miyuu ka caajizaya axadku midkiin an yagsiba inuu kasbado kula ywmi maalin kasta alfa xasn kun xasano fasaأlahu waa weydiiyey saa'ilu mid weydiiyo min julasaa'ihi kamid ah dadkii la fadhiyey kayfa yagsibu siduu u kasban karaa axadunaa midkayo alfa xasana dee sheeka mas'alo aad ka maqashay hadday kaa ishkaal gasho ha ka xishoone istifsaar ka dalan waxaad tiraa bal masalada ay caddee qaala wuxu uhi yusabixu waa tasbiixsanaya miata tasbiix boqol tasbiixood fayuktabu lah waxaa loo qoraya alfa xasanatin baa loo qoraya kun xasano aw yuxatu canhu ama waxaa laga dejinayaa alfu khaiia kun waxa weeyaan dembi marka waa marka uu la yimaado nacam miata mara uu ihahdo subxaana allah ayaa miata loo qoraya alfa xasana liana alxasanata bicashri amhaaliha man qaala qofka ilaa subxaana allahi alcadiim wabixamdi gurisat lahu waxaa loo beeraa naklatun geed timiraa looga beeraa fi ljanna jannada dhexdeeda oo sideedaba jannadu waa dhul carasana biyihiisuna biyaheeduna ay macaan yihiin waxaana lagu beertaa aacaadka aacaadka lagu beertana waxa u horeeya dikriga iyo xuska ilahi subxana watacala la xusayo maxaa si gaara loogu sheegay geedka timirtu ay ka baxdo lanna waa geed nafcigiisu uu fara badan yahay midhihiisuna aad ay u wanaagsan yihiin wa qaala salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi yaa cabdاllahi bna qays wa abu muusa alashcari saxaabigii la odhan jiray alaa adulluka maku tusiya calaa kanzin kanzi manaa shay aada u qiimo badanoo min kunuuzi اljanna kanziyada ama waxyaabaha qiimaha le jannada yaalla kamida faqultu waxaan i bala ya rasuul allah haya rasuulka ilah tusiyo ii sheeg qaala wuxu uhi qul waxaad tidhaahdaa laa xawla xeeladi ma jirto walaa quwata awoodina ma jirto ila bilah ila biicaanat illah ilahay kaalmadiisa in la helo mooyaane waa kelimatu istislaam addoonku ilaahay buu isu dhiibay ilaahay buu taladiisii arrinkiisa u dhiibtay wuxuu ictiraaf u qirtay inuu yahay midaan waxba qabsan karin oo awooddiisi iyo xeeladiisu aanay meel gaadhsiinahayn marka markuu rasuulku le waa kanzun min kunuuzi ljana bimacnaa waxyaabaha qofka kayd u noqonaya ee dee jannada loosii dhigaayo ayaa ay kamid tahay wa qaala sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi axabu lkalaami hadal waxaa loogu jecelaya ila llahi ilahay xaggiisa arbacun afar axabu lkalaami hadalka loogu jecelaya ila llahi ilahay xaggiisa arbacun waa afar waa subxaana allah ta koowaad walxamdu lilah ta labaad walaa ilaaha ila allah ta saddexaad wallahu akbaru weeye ta afraad laa yaduruka ku dhibi maayo biayihina tooda badata ad ku bilowdo ama sidaa xadiidka loogu sheegay u ratib ama si kale u kala horeysi jaa waxa yimi acraabiyu nin reer miya u yimi ilaa rasuuli laahi salى اllahu alayh wasalam marka kelimaadkan ilahay muxuu ku jeclaaday waxaa ku sugan ilahay keliyeyntiisa tawxiidkii baa ku sugan iyo nazihitaan ilahay laga nazahayo annaqaais wاlcuyuub jaa waxa yimi acraabiyu mid reer miya u yimi ilaa rasuuli laahi salى اllahu alayh wasalam faqaala wuxuu yihi calimnii bar kalaaman hadal aqulu aan idhaahdo qaala wuxuui rasuulku qul waxaa tiha laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah allahu akbar kabiira ay takbiira kabiira allahu ilahay baa akbaru shay walba ka weyn kabiiran ay ukabiruhu waan weyneynaya takbiiran weyneyn kabiiran weyn walxamdu lilahi kaiira ay xamda kaiira subxaana allahi rabi اlcaalamiin laa xawla walaa quwata ila bilah alcaziizi ali caziizka aha alxakiim ee falka suubanaa qaala wuxuu ihi fahaulaai kuwaasi lirabbii bay usugnaadeenoo dee markan kelimaadka akriya ilaahay ayuun baan ammaanay famaali aniguna maxaan leeyahy maxaan ilaahay ku barya wax ku weydiistaa qaala wuxu uhi qul waxaad tidhaa allahuma kfir lii ilaah i dembi dhaaf warxamnii oo i naxariiso wahdinii oo i hanuuni warzuqnii ilaahay o i arzaaq risqi waxa weyaan xalaala oo wanaagsan oo naafica oo baraka leh oo aan diinta waxa weyaan aan iga fitnaynin kaana rajulu ninku wuxuu ahaa idaa aslama markuu islaamo ee diinta uu soo galo callamahu nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu beri jiray asalaa salaada waayo marka tawxiidka laga yimaado dee waa rukunka labaad iyo waajibka labaad uma amara wuxuu fari jiray an yadcuwa inuu ku ducaysto bihaulaai اkalimaat wui allahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii ilaahay o dhibaataiyo masaa'ibta iga badbaadi warzuqnii ilaahay o igu arzaaq waxa weyaan risqi diineed oo iimaan iyo طaaca ah iyo risqi waxa weyaan adduunyo oo xalaala intaba ina afضل الducاء duco waxa u fadli badan alxamdu lilah wa afضل dikri dikrina waxa u fadli badan laa ilaha ilا الlah marka alxamdu lilah waa amaan ilahay la amaanay haddana duca ayuu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu ku tilmaamay waayo waxaynu nidhi ilaahay amaanta la amaano ayaa wax lagaga hela wakadalika kulu kariimin mid kastoo kariima oo lain shakartum laazid laaziidanakum buu hi ilaahay shukriguna dee waa mahadnaq iyo amaan ilaahay la amaanayo oo nicmadii uu bixiye lagu amaanayo in ziyaado lagu heleeya aayaddu ay tilmaantay albaaqiyaatu kuwa baaqiga ah acmaasha addoonka baaqiga unoqonaysa ee dee u hadhaysa ee aakhiro sahay ugu noqonaysa asaalixaatu ee wanaagsani waa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah marka acmaasha baaqiga ah ee aakhire addoonka loogu kaydinaya anfici doonta ee acmaasha saalixa ah ilaahay daraadii subxana watacaala haddii loo sameeyo waa kelimaadka waana kelimaadka ilahi subxana watacaala uu tilmaamay inay ka khayr badan yihiin adduunyada wاlbaaqiyaat الصaalixaat khayr cinda rabika hawaaba wakhayr amala kayfa kana nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulku sidii uu ahaa yusabixu mid u tasbiixsada kayfiyadii iyo qaabkii can cabdillaahi bni camri radi allahu canhuma qaala wuxu uhi ra-aytu waxaan arkay annabiya sala allahu alayhi wasalam oo yacqidu guntaaya atasbiixa tasbiixdii biyamiinihi gacantiisa midig ku tirinaayo tasbiixda waxaanu ku sababeeyey in la weydiin doono oo laga dhawaajin doono marka addoonka ay u markhaati furi doonaan yowma alqiyaama marka waxaa lagaga maarmayaa dee tusbixi tusbixu dee ku raaci maayo isagu oo aakhiro kula tegmay lakin farahan waa ku raacayaano waa ku markhaati furayaan hadduu tusbixu khayr layana nebi maxamed baa qaadan laha alayh isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa waa shay markaa wakti dambe lala yimi haddii markaa diin laga dhigto oo sida dad fara badan ay u aaminsan yihiin laa shaka inuu bidco noqonaayo midda kale wuxuu shicaar iyo calaamad u noqday dadka bidcada iyo khuraafaadka ku sifaysan marka waa inaan la shabihin ee laga fogaado weyi ta kale hadduu qofku tusbaxun u barto waxaa dhacaysa markuu tusbaxayo inuu tasbiixsado marka kalena dikriga uu iska daayo min anwaaci alkhayr khayrka noocyadiisa wax ka mida iyo walaadaab aljaamica aadaabtii khayr fara badan kulminaysay idaa kaana marka uu ahaado jinxu leyli habeenka bimacnaa madowgiisu marka uu soo galo aw amsaytu ama aada habeensataan fakufuu sibyaanakum caruurtiina qabta guryaha ku xareeya oo dhixitaanka u diida waa aadaabta koowaad khayrkeeduna uu badan yihi faina shayطaana maxaa yeele sha- shayaadiintii faina shayaaiina maxaa yeele shayaaiintii tantashiru xiinaidin markaas ayay soo faafaan waktigaa si aanay markii hore dhulka u joogin aanay u marahayn ay waktigaa usoo faafaan de markaa ilmihii yaraa haddii banaanka ay ka helaan inay dhibaateeyaan ayaa dhici karta malu fiirsada caruurta magaaladeena ku nool waktiga makaariibta ee ay tahay caruurta in la xareeyo banaanka caruurta ay wada taagan yihin dad badan xadiidkan mabay maqal kuwa maqla xataa ee laga yaaba in badan inay akriyeen inta ku dhaqantaana aad bay u yar tahay fa ya subxaan allah faidaa dahaba marka ay tagto saacatu wakti min aleyl habeenkii kamidi oo habeenku si fiican usoo galo fakhalluum caruurtii iska sii daaya markaa shayaadiintii waa noqonayaan waaqliqu abwaaba albaabada xidha habeenkii albaabada xidha wadkuru sma allah magaca ilaahayna xusa marka aad xidhaysaan ay albaabka kuu fura habeenkii haddaad seexato waxaa kaaga soo geli kara bani aadamku dhibaateeya bahal baa kasoo geli kara shayaadiintii baa kasoo gelaysa fa ina shayطaana maxaa yeele shaydaankii laa yaftaxu ma furo baaban albaab muqlaqan la xidhay waliba dee bisinka lagu xidhay wa awku afka ka xidha qirabakum qarbadaha biyuhu ay idinku jiraan marka waa weelkii biyaha oo haddii weelkii biyaha oo af banaan laga tago bahal sumaysan ba xataa ku dhici kara xanuuno wareega ayaa jira oo dee geli kara shaydaanka ayaa ayaa dee farafarayn kara ama waxun ku samayn kara wadkuru sma allah bisinkana uqabta markaad afka ka xidhaysaan wakamiruu daboola aaniyatakum weelkiina xataa weelka aan maydhnayn waa in la daboolo xataa haddii dabool markaasi loo waayo dee la foorariyo ama waxxun la duldhigo walow qori yarna ha noqdeen wadkuru sma allah ilahay magaciisana xusa markaad dabooleysaan walow an tacridu aada kuga gudubtaanba caleyhaa dusheeda shay-an wuxuun wax qarinayo yaanu noqon wuxuun duldhiga wa adfiuu baktiya masaabiixakum faynuusyadiina iyo dabkii yaani shayaadiintu aanay idinku gubin markaa dee laydhkan oo kale isaga ahlu cilmigu waxay tilmaamaan inaanu soo gelahayn waayo dee dabka jiirba jiir jiira tiriga ama faynuuska oo qaliba ayaa dee ku filanba inuu gubto dabka kalena waa sidaas oo kale laakiin kan waxoogay aamin baa laga yahay iyadoo isaga laftiidu sabab uu noqon karo in gubasha ay dhacdo marka haddii waxa weeyaan isaga laftiisa laga maarmi karo waa in la iska baktiyo wey oo isaga laftiisu dee cumuumka xadiidka waa soo gudagelaya marka bal ufiirso talooyinkan iyo aadaabtan jaamica masaalixdii aakhiro iyo tii adduunyada waa kulmisa badbaadadaadi ayaa ku xidhan shaydaan iyo cid kale dhibkiisaba aada kaga badbaadi lahayd ilahi subxana watacala hayna waafajiyo adkaarta iyo aadaabta khayrkeedu uu badan yahay inaynu ku dhaqanno oo aynu ilaashanno waxaana dardaarankeenu uu yahay in dadka kalena aynu gaadhsiino oo aynu u macnayno waayo dad fara badan adkaartan waxay ula dhadhami laadahay macnaheeda ayaanay garanahayn walaada ku khushuuci maayaan oo qalbigooda ku xasili maayo iimaana inaanay ka ziyaadsan ba inta badan dhacda maadaama aanay macnaheedii garanayn taa waxaa kasii dara dadka badankooda maba oga maba yaqaaniinba marka adkaarta fudud in xataa dadka waaweyn iyo caruurta iyo loo jilciyo oo la xifdisiiyo ayaa dardaarankeenu yahay ilahi subxana watacaala dembigeen iyo dembiga waalidkeen iyo ka muslimiinta iyo muslimaadkaba ilahi subxana watacaala ha dhaafo wallahu aclam waxkama bilahi towfiiq وسubحaanى الlahi وبxamdih والحamdu لlah اladي بنicmatihi تtimu الصاaلحaaت